إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن شاء الله تعالى وحان هل كان كسو جيدين محاضرة كصابصا إلى دار الآخرة مالك كاسين waa maalin weyn ma waa maalin qof walbo annaga naga mid ah uu ku tegi doono waa shaki la-aan inuu ku tegi doono qof walbaahi ajalow leeyahay ajashiisana dhaafi maayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت نفو الباء ومجيرد دلمني كل ومن ألفاظ العموم وعين تصنع ساقف هرية وكبح عين سنجي نفو الباء ومجيرد دلمني نفتاتي هنغطو مد صالحة هنغطو مد فاجرة ha noqoto mid mu'minad ah ha noqoto mid faasiqada naf walba geeri ayay dhadhaminaysaa geeriduna cidna ka tegi mayso geeridu waa musiiba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa asaabatkum musiibatu lmowt wuxuu ku sheegay geeridu inay musiibo tahay sababtoo ah geeridu waa mid kala geynaysa dad isjecel waxay kala geynaysaa wiil iyo aabbihii waxay kala geynaysaa nin iyo xaaskiisa waxay kala geynaysaa laba qof oo isjecel dad walba oo isjecella shaka inay ku kala tegayaan geeri iyo qof walba oo ka mid inay ajashiisu maalin u dhammaato geerida waxay leedahay xanuun waxay leedahay sakaraad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kalaa idaa balagat istaraaqi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله سبحانه وتعالى وحو إلى كلا إذا بلغت التراقية هذين نفس أي قاته التراقية وجمع ترقوة بمعنى كالحماء هذين نفس سوقات وما في قف أو سكرات جيرده وكشف وقيل اللي هذا من راق waryaa daaweynaya aawa tabiibkii dakhtarkii daaweyn lahaa culamada qaarna waxay ku fasireen man raaq yaa samada la aadaya ruuxdan ma malaa'ikatu raxma ayaa qaadan doonta mase malaa'ikatu alcadaab laakiin macnaha horaa loo badan yahay oo ah tabiib iyo qof caafimaad siiya ama qofkaan daaweeye ma jira geeridu layskama daaweeyo si walba qofka loola tacaalo haddii ajashiisu ay dhammaato laa shaka waxa waye inuu dhimanayo daawadu waxay sabab tahay qofka ajashiisu markay wax ka dhiman yihiin waltafat isaaqu bisaaq
waxay culimmada qaar ku macneeyeen kashacbi calayhi raxmat ullah wuxuu yidhaahday iltafat saaqataa alinsaan yacni waxaa isku laamaya oo lugaha isku xiranaya qofka labadiisa lugood min shiddati alkarbi xanuunka jira iyo karbiga jira oo daran awgi ayuu lugaha isku xiranaya waa rafanaya markii ajash u timaado ilaa rabbika yowmaidin ilmasaa xagga rabbiga ayay maalinkaasu ahaatee marjica iyo noqoshada qofka markay ajasha u timaado wuxuu u dhammaanayaa ilaahay xaggii subxaanahu wa tacaala wuxuuna ka faaruqayaa daaru dunyaa daanta daartan adduunya waa uga dhammaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله سبحانه وتعالى وحي وحي سكرة الموت سكرة جيردة هي سكرات جيردة ويتمد بالحق أي لك ذلك ما كنت منه تحيد أرنكات ووحى أتكور وريرتنيسي أو أتكعر ريس أيها الإنسان laakiin ku dhaafi mayso geeridu waa mid ku haleelaya waxayna yidhahdeen culimmadu waxaa lala khitaabayaa waa insaanka kaafirka dalika maa kunta minhu taxiid wa nufika fi suur dalika yowmu lwaciid suurkii iyo buunkii qiyaamaha ayaa la afuufayaa maalinkaasna waa yowmu lwaciid waa maalinkii goodinta ilaahay subxaanahu watacaala uu goodiye gaalada iyo munaafiqiinta cadaabka loogu goodiye wajaءat kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid naf walba maceeda waxaa naf walba ayaa imaanaysa ayada uu la socdo mid kaxaynaya iyo mid ku markhaati furaya malaa'ig kaxaynaysa iyo kuwa ku markhaati furaya shahiidka culimmada qaar waxay ku macneeyeen jawaarixdiisa inay tahay xibnihiisaa ku markhaati furaya oo waa laga hadalsiinayaa waxayna sheegayaan wax walba ay sameeyeen fi dunya fii saxiixi albukhaari can caaisha radia allahu canha waxaa laga wariyey inay tidhi in nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa uu geliyey fil inaa weelaa biyo loogu keenay wuxuuna nebigu ku sugnaa markaa calayhi salaatu wasalaam fii maradi mawti maradulmowtkiisuu ku jiray xanuunkuu ku dhimanaya calayhi salaatu wasalaam ayuu ku sugnaa biyihii ayuu inta gacmaha gashaday ayuu wejiga mariyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat geeridu sakaraad bay leedahay wejiguu nabigu alayh salatu salaam biyaha iska marmarinayay markaasuu hadalkaa lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat geeridu marka sakaraaday leedahay xanuunay leedahay qofka asiibaya markii waxa waye ilaahay subxaana wa tacaala uu oofsanayo walaalayaal marka waxaa shaki la-aan ah oo qof walboo naga mida ogi uu ka daragsan yahay in la dhimanayo in la dhimanayo shaki male laakiin waxa u baahan inaan isweydiinno waxa way aan dhimanay maxaan aakhiro u diyaarsannay maxaa naga horeeya safaraan ku jirnaa qofka markuu safrayo fi dunyaa zaad ayuu qaataa hadduu safraayo uu magaalo aadayo ama meel kale uu ka tag meel uu ka tagayo meel kale u safrayo zaaduu qaadanaya wuxuu ku talagelayaa intuu waddada kusii jiro waxau isticmaali lahaa wuxuu ku talagelayaa muddadaas uu safarka ku jiro si uu safarka uga gudbi lahaa asoo markaa ku talagelaya wuxuu cunaya iyo wuxuu cabayay iyo meeshuu ku hoyanayo iyo wuxuu labisa lahaa intaba laakiin ma isweydiinay markaan adduunyadan ka safrayno waan safaraan ku jirnaay meesha aan u dhammaanayno maxaan u diyaarsannay safarkan aan ku jirno ma u zaad qaadannay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeya zaad la qaato waxaa u khayr badan taqwa allah zaad qaata zaad la qaatana waxaa u khayr badan taqwa allah markuu allah yidhi watasawadu wuxuu ka hadlaayey aayaduna sabab nusuul u ahaa qolo yamaniyiin ah oo reer yaman ka mid a ayaa waxay xajin jireen ayagoon wax zaada qaadan waxayna dhihi jireen naxnu mutawakkiluun annagu waxaa nahay kuwa ilaahay tala saaranaya wax zaada qaadan mayno markay safarka galaan ee waddada ku dhibtoodaan ayay dadka suaaf weydiisan jireen oo waa tuugsan jireen markaasaa alla subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey watazawaduu markaad safraysaan zaad qaata markii zaadka adduunyada lagu baraarujiye la amray ayaa waxaa lagu baraarujiyey midkaa ka muhiimsan oo ah azaad ilaa daari alaakhira wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala fa ina khayra zaadi taqwa zaad la qaato waxaa u khayr badan taqwada ilaahay subxaana wa tacaala marka walaalayaal qof walbo annaga naga mid a dabcan ma garanaayo inta loo soo jeedo ma maalina u hartay ma isbuuc baa u haray ma bilaa u hartay ma in ka yaraa u hartay allahu aclam nagama mid aha qof dhihi kara aniga muddadaasaan haystaa oo aan adduun kusii noolaanaya haddii marka aanan ogeyn inta noola soo jiro shaki la-aanna ay tahay inay geeridu nagu imaanayso maxay tahay qablada aan ku jirno oo aan la baraarugi la'na ma waxaan rabnaa inaan noqonno sida allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi insaankii kaafirka ahaa laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'ak fabasaruka alyawma xadiid arrintaan gaflaad uga sugnayd buu yidhi allah subxaana wa tacaala arrintaan oo ah inaad dhimanayso ilaahay subxaana wa tacaala aada la kulmayso gaflaad uga jirto markaasaan daboolkii kaa faydnay maanta araggaagu waa xadiid waa bir macnaha indhihiisu waa taagan yihin waa yaaban yahay cadaabkii allah subxaana wa tacaala ayaa u muuqda maxaa yeelay ma shaqaysan oo mowqifkaasi uma camal falin waxaa ku soo arooray fii sunan ibni maaja wa musnadi axmed min xadiidi ilbaraa ibni caazib radia allahu canh qaala kunna maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama fii janaaza waxaan la soconnay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maci ayaan ahayn janaazo janaazaa nabiga la xaadir fajalasa calaa shafiiri alqabri nabiga calayhi salaatu wasalaam qabriga qarkiisa ayuu fadhiistay fabakaa calayhi salaatu wasalaam xataa balla sara nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ooyey ilaa uu ciidda qooyey ooyintiisu ilaa ay ciidda qoysu ooynaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi yaa ikhwaanii limithli haada fa aciddu walaalayaalow u diyaargarooba midaan oo kale arrintaan oo kale ha loo diyaargaroobo saasuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam u diyaargarooba mowqifkaan oo kale u diyaargarooba qof walbo adinka idinka mida in meeshaanoo la dhigi doono oo ma'aalkiisa uu halkaa yahay wuxuu nebigu calayhi salatu wasalaam marka nagu booriyey in mowqifkaas loo shaqaysto oo loo diyaargaroobo waxaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiisi anas radia allahu canh nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi yaa rasuula allah mata saaca rasuulka ilaahayu saacadda qiyaamo waa goorma goormaa qiyaamuhu dhacaya wuxuu nebigu ugu jawaaba u fiirsa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maada acdadta lahaa maxaad ugu diyaargarowday qiyaamaha qiyaamuhu laa shaka inuu imaanayo laakiin maxaad ugu diyaargarowdo maxaa qabsatay maxaad u diyaarsatay aakhira iyo qiyaamaha wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo maa acdadtu lahaa min kasrati siyaamin min kasrati salaatin wa siyaamin wa sadaqa uma diyaargaraysan buu yidhi ama uguma diyaargaroobin salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan laakinii uxibu allaha wa rasuulah laakiin aniga allah iyo rasuulkiisa ayaan jeclahay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anta maca man axbabta adiga waxaad la jirtaa oo maalinta qiyaama macooda aad ahaanaysaa cidda aad jecesha shaahidku waxaa waye maadaa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay aakhira iyo qiyaamaha waa su-aasha loo baahan yahay qof walba oo annaga naga mida inuu isweydiiyo daarul aakhira naga horraysa waa la dhimanayaa maxaan u diyaarsannay shaqada adduunyada aadaa loogu dadaalaa qof walba wuxuu ka fakirayaa sida uu hanti ku yeelan lahaa siduu daaro ku dhisan lahaa siduu waxa waye dhaqaale ku heli lahaa laakiin waxaa xaqiiqo ah oo qof walboo naga midin uu og yahay dhaqaalahaas inuu adduunyada uga tegaayo oo wax qabriga la gelaaya aysan jirin qabriga wuxuu gelayaa isagoo waxiida oo keligii ah wuxuu dhaal hanti sameeyey ama dhaqaalo uu abuuray dhammaan adduunyada uga tegaya hadduu daara dhiso iyo hadduu shirkada aasaaso iyo wax walba uu sameeyo oo adduunye ah asagoo waxiida oo keliya ayuu ka baxaya maalinta qiyaamada isagoo qaawan ayaa la soo joojinaya oo wuxuu wata haba yaraatee aysan jirin في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام وحي الميت كتدعى الراعي يتبع أهله وماله وعمله saddexdaasaa marka hore raacay marka qofka la sabootinayo qabriga loo wado saddexaa raacay ehelkiisa waa raacaya maalkiisuna waa raacaya camalkiisuna waa raacaya fayarjic itnaani wa yabqaa waaxid laba waa soo noqonaysaa hal baa ku haray laba waa ka soo laabanaya yarjicu ahluhu wa maaluh ehelkiisa iyo hantidiisu waa soo noqonaya wayabqaa camalu camalkiisa ayaa baaqi noqonaya waxa iilka la galaaya oo ama uu yani bisababihi uu ku halaagsamayo ama uu ku badbaadaayo waa camalkii qaraabadii waa soo noqonaysaa oo waxaa laleeyahay maydka allaa cafiyo ciidda inta lagugu aaso ayaa sakeelada iyo waxaa lagaa soo qaadanaya badeeladii lagugu ciidda lagugu rogaayo waa lagaala soo noqon iilkaasaa lagaaga soo tegaya dadka kuwa kugu jecel oo waalidkaa ah waxay leeyihiin maydka hala dedejiyo hala aaso a maydka yaan lagu daahinin guriga dhihi maayaan wiilkii naga dhintay guriga ha noo yaalo maya yuusan qurmina leeyahay qabrigiisa hala geeyo waa dadka dad kugu jeclaayo markay ciidda kugu rogaanna waa kaa soo dhaqaaqaya waxaad hanti lahayd haddiiba wax hantidaada ka mida ay kula socdaan oo badeelka iyo nacsiga iyo waxa lagugu qaadaya adigu aad wax ku leedahay dhammaan waa lagaa soo ceshanaya waxaa haraya adigay camalkaaga isku haray halkaasna waxaa kaaga bilaabmaya marxalad ka mid ah maraaxishii aakhiro ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ka badbaada meeshaasi famaa bacdahu aysar minhu waxa ka dambeeya waa ka sahlan yihin qofkii imtixaankaas ku dhacana famaa bacdahu ashaddu minhu waxa ka dambeeya ka daran mawqifkaasi waxaa ku soo haraya camalkiisa keliya xadiis kaluu nabiga ku tusaaleeyey calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray alimaamu xaakim raximah llah alxaakim fii mustadraki min xadiidi nucmaan ibni bashiir radia allahu canhu wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'mini wa mathalu ljal mathalu rajulin lahu talaatatu akhilaa qofka mu'minka tusaalihiisa iyo ajasha ajasha iyo qofka mu'minka wasfigooda iyo tusaalahooda waxa waye mathalu rajulin lahu talaatatu akhilaa wuxuu la mid yihiin nin lahaa saddex saaxiibo saaxiibo saddexa ayuu lahaa saaxiibadii mid ka mid ah wuxuu yidhi ana maalu aniga hantidaadii baan ahay khud minii maa shi'ta wa dac maa shi'ta waxaad doonta iga qaado waxaad doontana ka tag waxaad doonta iga qaado waxaad doontana ka tag laakiin waa intaad adduunka joogto intaad adduunka joogto igu intifaac waxaad rabta iga isticmaal waxaad rabtana ka tag kii labaadaa wuxuu ku leeyahay ana macaka axmiluka wa adacuka faidaa mitta taraktuka aniga waan ku qaadayaa waana ku dhigaya laakiin haddaad dhimato waan kaa tegaya nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi hada cashiiratu kani waa qaraabadiisa tusaalahan waa qaraabada intaad nooshahay waa lagu danaynaya waxaa laga yaabaa inay ku saacidaan inay kaa warqabaan inay wax kula qabtaan axmiluka wa adacu laakiin haddii aad dhimato iilkay kaaga tegaya midkii saddexaadaa wuxuu yidhaahday ana macaka adkhulu macaka wa akhruju macak aniga wuxuu yidhahda waan kula jiraa waan kula baxayaa waana kula soo gelayaa xayiita ow mita yacni ama noolaataya ama dhimataya mar walba aniga waan kula jiraa meeshaad gashana waan kula gelayaa meeshaad ka baxdana waan kaala baxayaa haddaad dhimatay haddaad noolaatana anigu waa kula socdaa wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa haadaa camalu midkan waa camalkiisa bu waa camalkii uu shaqaystay waa midka keliya kugu haray hantidii aad yeelatay waxay ku leedahay waxaad doonta iga qaado aad maantaad adduunya joogtaa laakiin aniga kulama socdo qaraabadu waxay ku leeyihiin intaad nooshahay waxbaan ku taraynaa laakiin haddaad dhimato annagu waa kaa tegayna midka keliya kugu haraya marka waa camalkaaga oo ku laazimaya oo maalinta qiyaamo lagula soo saarayo asiga sababtii aad ku badbaadaysid waa hadduu camalkaagu saalix noqdo ama asiga sababtii aad ku halaagsamaysid oo aad naar ku mudanaysid waa midka walaalayaal ay muhiim tahay inaan danayno midka aan muhiim muhiim ay tahay inaan danayno waxaa waaye camal saalixa oo ilaahay subxaana wa tacaala aan cadaabkiisa uga badbaadno inaan shaqaysanno intaan fursada haysanno fursadaani ma aha mid sii jiri doonto mana aha mid loo soo noqon doono oo mar dambe la heli doono allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار توبة إسكملها أو توبة ملها كوة حمان تستميني إلى أحد طول أي أتما دقيرنا مركز وحو ليا هدا توبة كيني كوة وحو إلى الله توبة ملها هذه مر أجشو أي قوتما دو oo nafta nafta ay luunta soo gasho oo qofka uu dhunyeeriyo ajashu ay soo xaadiso waxa waaye qofkaasi waxaba yaraatee tooba uma furna baabu tooba waa muqlaq waa ka xiran yahay idan intaan xanuunkaa qaban ajashu aysan u soo xaadirin waa inta ilaahay camal ka aqbalaya subxaana wa tacaala hadduu toobadkeena laga aqbalayo hadduu acmaal saalixa oo ku dadaalana laga aqbalayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asoo arrinkan ugu boorinaya fii xadiidi ibni cabbaas wuxuu yidhi iqtanim khamsan qabla khamsin ka faa'iidayso shan shan horteed intaysan shan kugu imaan shan ka faa'iidayso shabaabaka qabla haramika waxaad ka faa'iidaysataa dhallinyaronnimadaada intaadan waayeeloobin ka hor maxaa yeele qofka hadduu waayeel noqdo awooddiisu waa koobnaanaysaa waxa uu qaba kare camalana waa yaraanaya ka faa'iidaysa dhallinyaronimadaada intaadan waayeel noqon wasixataka qabla maradi ka faa'iidayso caafimaadkaaga intaadan xanuunsan ka hor maxaa yeele qofku hadduu xanuunsado wax badan ma qaban karo laakiin fii xaali sixa sixada iyo caafimaadku waa nicma sida nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nicmataani maqbuunu fiihima kaiiru min annaas asixatu waalfaraaq laba nicmaba dadku wuxuu yidhahda waa ku dagan yihin labadaa nicmo mid waxa waaye caafimaadka midna waa firaaqada waa laba nicmo waaweyn laakiin dadku in badan aysan ka faa'iidaysan wuxuu yidhi shabaabaka qabla haran dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso intaadan waa yeeloobin kaor wasixataka qabla saqamika caafimaadkaaga ka faa'iidaysa xanuunkaaga ka hor wa faraaqaka qabla shuglik firaaqadaada ka faa'iidayso intaadan mashquulin ka hor waa nicmadii firaaqada intaadan mashquulin oo lagu mashquulin ka hor ka faa'iidayso wa hinaaka qabla faqrik haninimadaada ka faa'iidayso intaadan faqiir noqon maxaa yeelay qofka wax haysta fursado badanaa u furan wuxuu awoodi karaa inuu wax sadaqaysto wuxuu awoodi karaa inuu sameeyo sadaqaad jaariya oo ajarkooda u soconayo sida inuu masaajid dhiso inuu ceel qodo inuu dad maaragtay wax baranayo wax siiyo wejiyo fara badan oo waxaa jira oo uga faa'iideyn karo walidaalika markii ay dadkii fuqarada ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam usoo dacwoodeen ay yidhahdeen yaa rasuula allah dahaba ahlu dusuuri bidarajaati alculaa waalnaciimi almuqiim rasuulkii ilaahay uu dadkii hantida lahaa waxay la tageen darajaadkii sare iyo nicmooyinkii daa'imka ahaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa wax haddaad la timaadaan dadka idinka hormarayna aad ka daba tegaysaan kuwa idinka dambeeyana aysan idinsoo haleelaynin تسبحون الله ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين أذكرت أطلع ماذا هو أذكرت بيلي ماذا dadkii aqniyada ahaa ee saalixiinta ahaa ee hantida haystay waxay maqleen waxyaabihii nebigu u soo sheegay fuqarada ayaguna waa la yimaadeen waa noqdeen fuqaradii waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay oo walaalaheen warkii bay maqleenoo waa la yimaadeen acmaashii aan la nimin maxaan samaynaa unuga hormari karnaa wuxuu yhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa kaas waa fadliga ilaahay ilaahayna cidduu doono ayuu siiya inay cibaadadiina ku dadaalaan hantida ay haystaan ay ku xajiyaan ay sadaqaystaan waa fadli dheeraadoo ilaahay siiya marka qofka hadduu waxaysto inuu ka faa'iidaysto intuusan faqiir noqon ka hor waa fursad qaaliya wa hinaaka qabla faqri wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa xayaataka qabla mawtik ka faa'iidaysa noloshaada intaadan dhiman ka hor maxaa yeele mar haddaad dhimato fursaddii waa dhammaatay mar haddaad dhimato acmaashaadii halkaasay ku xihan tahay waa intaad nooshaha marka inaad ka faa'iidaysato oo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa aad ku dadaasho nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni cumar radia allaahu canh yaa cabdallah kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa sida qof qariiba oo kale ama qof waddada goynayoo kale macnaheedu waxa weeye haysasiinin adduunyada ma aha daaru maqaam ma aha meel lagu nagaado waa daar laga dhammaanayo waa daaru ibtilaa'in waimtixaan marka wuxuu yidhaahday adduunyada waxaad ku noqotaa qof hariiba oo kale ama qof wadda goynaya qofka hariibka ah ee meeluusan u dhalan jooga ama safar ku jira ee buldaan iyo dhuluusan aqoonin dhaqankooda ehel iyo qaraabana uusan ku lahayn uu ku sugan yahay waa la yaqaanaa sida u dhaqmo guryo kama dhisto daara kama taagto mana isa siiyo meeshaase mar walba ay wuxuu u taagan yahay suu safarkiisa usii wadan lahaa markuu qofka waddo goynayana waddada isma taagin ee waddada wixii marka uga xiran uu ka qabsadaa waana ka gudbaa sidaasoo kale ku noqo buu yidhi adduunyada cabdullaahi ibni cumar radia allaahu canh xadiidkaas darsi weyn buu ka qaatay darsi buu ka qaato wuxuu yidhaahday idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإidaa aصbaxta falaa tantadir الmasاء وkud min صxatika liمaraضik وmin xayaatika limowtik wuxuu yidhi haddaad galabti gaarto habeenkii ha sugin muxuu ka wadaa habeen ha sugin macnuhu waxa weeye haddaad galabta gaarto waxaad u shaqaysaa si qof caawa aan gaarayn oo kale ku dadaal acmaasha saalixada sida adigoon caawa gaarayn ama berri aan gaarayn haddii waagu kuu baryana inaad galabaysato ha sugin xaqiiqaduna waxaa waaye inaad galab gaari doonti ma ohi marka si qof aan galabta gaarayn oo kale u shaqayso markaasuu yidhi waqud min sixatika caafimaadkaaga ka qaado limaradika xanuunkaaga u qaado oo bimacnaa haddaad caafimaad qabto acmaasha saalixada fi sixati aad ku dadaasho haddaad xanuunsato ajarkaaga oo kuu soconaya faa'iidada laga helaya ayay ka mid tahay markii fii xaali sixa caafimaad aan lagu dadaalo camalka saalixa caafimaad markaad qabto haddii aad dadaali jirtay markaad xanuunsato acmaashii aad qaban jirta haddaad qaban weyso ajarkaaga waa kuu soconaya oo adoo qabta ayay la mid tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan haddii addoonka uu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qorayaa wixii loo qori jiray markuu caafimaadka qabay ee uu gurigiisa joogo hadduu musaafir yahay ee safarkaasi acmaal badan uu qaban jiray markuu gurigiisa joogo uu la awoodi waayo acmaasha ajarkoodu helaya haddii uu markuu fiicnaa camal qaban jiray laakiin markuu xanuunsada uu awoodi waayo camalkii ajarka camalkaasi waa loo qoraya kutiba lahu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan idan sidaa darteed caafimaadkaaga ka qaado limaradika u qaado wa min xayaatika noloshaada ka qaado limowtika geeridaada u qaado yacni intaad nooshahay shaqayso oo waxaad u shaqaysataa hawlkaas qiyaamaha iyo dhibaatooyinka maalinkaa jira u shaqayso sidaasoo ibnu cumar radia allaahu canhu dardaarmay wuxuuna ka faa'iidaystay hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa kun fi dunyaa kaannaka qariib aw caabiru sabiil marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay mawqifkaas iyo maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba uu ku qoray inay ku imaanayso haddaad guri adag ku jirto iyo haddaad caws ku jirto iyo haddii aad gurigaaga ku dhex jirtay haddaad bannaan taagan tahaba geeridu waxaa nooga sheegay marna inaysan ku dhaafayn aynamaa takuunuu yudrikum almowt qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy meel walbood ahaataan geeridu waa idinsoo haleelaysaa haddaad doontaan dhismooyin sarreeyo adag ku jira dhufaysyo ka gala geeri waa midi ku haleesho wey maalinkii lagu soo doono cid kaa difaaci karta ma laha cid hor istaagi karta ilaahay subxaana wa tacaala ajashiisa iyo qadartiisana ma laha faidaa jaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waktina hor dhici maysid waktina dib dhici maysid waktiga ilaahay kuu gooyo subxaana wa tacaala inaad dhimato waad ku dhimanaysaa mawqifkaasi marka shaqo u baahan yahay camal ayuu nooga baahan yahay waa inaan kaflada ka baxno waxaa ku sugan fii musnadi axmed can abi nadra ana rajula min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam yuqaalu lahu abu cabdillaah wuxuu yidhi abu nadra nin saxaabada nebiga ka mid oo la kunyadiisa la yidhaha abu cabdillaah ayaa waxaa u yimid buu yidhi dakala calayhi asxaabuhu yacuuduuna saaxiibadii ayaa u soo galeen ayagoo soo booqanaya waa xanuunsanaa waxay heleen markaa ay dul tageen wahuwa yabkii asigoo oynay dakaluu calayhi wahuwa yabkii waa oynay faqaaluu lahu yaa abaa cabdillaah maa yubkiika waxay yidhahdeen abu cabdillaahi maxaa kaa oysiinaya ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك وأقره حتى تلقاني موت النبي عليه الصلاة والسلام كقولهم شارب كعجة وحقها وشارب كإسكا قالي سيدا أنا كنت نو إلى أن قال إلى قلنته سو النبي سيدا كما دين محل أوينيسا وعير هذا نعم نبي سيدا ويوير صلى الله عليه وسلم لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وعن مغلب النبي عليه الصلاة والسلام أودعي إن الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيده الأخرى إلهي سبحانه وتعالى قبضة أيو قبطين أو بالملفتي سبغط قيب كلانا بدح جعنتك لا أيو فقط جعنتك لا أيو فقط مركزوا الله سبحانه وتعالى وحول هذه إلى إلى إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى النار ولا أبالي الله سبحانه وتعالى وحول قلضان وقلضان ملكت الجبتين إلى الجنة حق الجنة أي أهانا يدمن وآبيلي قلضان كلانا وحول هذا وإلى النار من وآبيلي إذا ذلك الله لو قيبي فريق في الجنة وفريق في السعير وعير فلا أدري في أي القبضتين أنا وحان لقوين يا وير أنو مؤغي لبضا قل قرد أن كجر مؤغي موحان نقون يا إلى الجنة قرد إلهي سبحانه وتعالى وجنة أبو بشاريه متوحان نقون دونا قرد الناس أبو بشاريه فلا أدري في أي القبضتين أنا فهذا إبا أيسين السبوي رضي الله عنه وعلقوين يا وكفكير يا موقف ككهر ريه الدنيا وكبحية ما حد إلهي كلفه المزونتا سبحانه وتعالى ما واحد كم النقض دونتا من السعداء إيادتك إلهي جنة أبو بشاريي ما واحد كم النقض كم النقض دونتا من أصحاب الجحيم كذا سيها صحابة رضوان الله عليهم كما أغبق موقف كاس آدنا أغفكر وها موقف كاس مثل من اللي قوري أبو هريرة رضي الله عنه مركي جيرد وصاحة لسي أيوه وعلى ما يبكيك يا أبا هريرة أبو هريرة محكا أيسيني وعير الله أبكي على دنياكم أنا الدنيا دينا أؤي ما يبل ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي لكن وحن لأوين يا سفر كيغ فغانشهيسة إيا زادك عن وطيرانتيسة سفر كفوه شيغي وأسفر إلى دار الآخرة سفر كيغ وفوق يهي زاد كيغونا واير يهي تاسا إيغ أيسيني كدبنا وحو شيغي ابو هريره رضي الله عنه وحو يراهي فانا في صعود مهبطه اما الى النار واما الى الجنه aniga waxaan ahay wiiri fi suud koran u koraya oo ruuxdeeda waa la qaadaya mahbadka iyo meesha ay nafteedu ku hoobanaysana ama waa naar ama waa janno wiira wala adri ayuhuma yuslaku bi mana garanaayo labada midda la imatiyn doono labada dariiq midka la iqaadsiin doono ma garanayo buu yidhi abu hureyra radi allahu canhu ma u oynayo buu yidhi inaan adduunyadiina jeclahay ma u oynayo buu yidhahda inaan adduunyo rabo inaan kusii noolaado laakiin waxaan la oynayaa waxa iga horreeyaanan aqoon ma waxaan ku dhammaan doonaa janna qofka ilaahay janno ugu nicmeeyo subxaana wa tacaala sida alla yidhi wuxuu faqad faaza waa qof liibaanay faman zucziha cani innaari wa udkila aljannata faqad faaza qofkii naar laga dheereeyo jannana ilaahay geliyo subxaanahu wa tacaala qofkaasi waa qof liibaanay ma waxaa noqon doonaa marka mid liibaanay mase waxaa noqon doonaa mid guuldara ee ku dhacday oo naar u dhammaaday saasaan la oynaya wiil abu hureyra radia allahu canه kadalika abudarda radia allahu canh markay geeridu u soo xaadir waxay xaaskiisa umudarda ka warisay inuu yidhaahday man yacmal wuxuu yidhi man yacmalu limili hada alyowm يعني يا أشقينيا أو عمل فلا يمانك أنا كذا مالك أشيغا يو ومالك أجشي سويت من أبو الدرداء رضي الله عنه يا عمل فلا لمثل هذا اليوم من يعمل لمثل مضجعي هذا يا عمل فلا يبوير ماشان أنا عن جيفو كذا ماشو جيفو ما حي وماشي نفسه أي وقبل حيث وقيري سوي كتيم رضي الله عنه ولا ليدتك ساعتها وادت جنة الله بشاريه مضرة منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبشرون بالجنة قد أهانتون أدنا مع ذلك سيدات وحي بقيان الوقوف بين يدي الله إلهي سبحانه وتعالى هو الإستاذي وحي كفكريا إني بدباد الدوران إني تبدباد الدوران أنه رمانتي قفل بنغم الحال في سديبها وكوين xaaladda aan ku sugannahay afar iyo labaatanka saac waa la iska qoslayaa dadkaa la xamanayaa beenaa la sheegayaa mucaamalaad xaaraama ayaa waxaa laga yaabaa inaan laga fiirsan oo dadka qaar ay ku dhacaan lagama fakiraayo maxaa naga horeeya waxaan ka fakiraynaa sideen daara ku dhisannaa sideen adduunka ugu tarsannaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala adduunya nooma abuurin ma aha daartaan daar noolagu talagalay inaan kusii noolaano maaha waa daar noolagu talagalay inaan marno oo aan ka gudubno daartaani waa daaru zawaal waa mid baaba-ay waxaana naga dambaysa daarulqaraar mid lagu nagaanaayo oo aan laga zuulaynin oo weligaa aadan dhinacna uga baxayn markay ahlu jannaha jannada galaan wuxuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in la leeyahay inna lakum an taxyuu falaa tamuutuu abadan adinku waxaad lee- leedihiin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan wa inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan waxaad leedihiin inaad caafimaad heshaan weligiinna ma jiranaysaan jiro arki maysaan wa inna lakum an tashubbuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin inaad weligiin dhallinyaro ahaataan mana waa yeeloobaysaan waa nicmo abadiya oo weligood ay ku jirayaan cagsiga kuwa kale ahlu naarka allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inaysan ku noolaanayn naarta yani ee inaysan ku dhimanaynin nolol wanaagsanna aysan ku noolaanayn wuxuu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam in geerida lasoo joojinayo bayna aljannati wannaar mawti oo calaa suurati kabshina waxaa loo ekaysiiyey suurad wan ayaa loo ekaysiiyey markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljanna waa loo dhawaaqaya fayashraibuuna wayanduruun madaxay soo taagayaanoo way fiirinayaan waxaa la leeyahay yaa ahla annaar fayashraibuuna wayanduruun ayagana waa soo madax taagayaan way fiirinayaan hortooda waxaa lagu gowracayaa ayagoo arkaya mawdkii iyo geeridii mata- markaasaa waxaa lagu leeyahay yaa ahla annaar khuluudun falaa mawt wa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mawt ahlu naaro waxaad leedihiin waarid oo aan geeri lahayn weligii naartaasaa ku jiraysaa ahlu janno waxaad leedihiin nolol aan ayaduna geeri lahayn weligiin halkaasaad ku jiraysaanoo waad ku waaraysaa kala fog labada qodob laakiin ma jiraa qof annaga naga mida oo maanta naftiisa u haya ballanqaad inuu ka badbaadayo inuu ka mid noqdo min ahli naar naguma jiro ilaahay baa subxaana wa tacaala jaanibkaan ku jirno iyo dhinaca aan geli doono idan marka inaan seexanno inaan acmaashii saalixada laga jiifto in ilaahay cibaadadii laga mashquulo in adduunye iyo lahwgeeda lagu mashquulo nalama gudboona ee waxaa nala habboon oo waajib nagu ah inaan maalinkaa u shaqaysto markaad akrisaan qur-aanka kitaabka allah subxaana wa tacaala ilaahay wax walba waa noo sheegay wuxuu noo sheegay haddii aan dhimanno waxa aan la kulmayno fi lqubuur wa fi laakhira wuxuu noo sheegay in haddii qofka uu nicm- eh, ilaahay caabudo camal saalixa la yimaado uu badbaadayo hadduu la imaan waayona uu halaagsanayo gaalada markay naarta galaan way calaacalayaan waxay ku calaacalayaan in laga saaro oo adduunyada loo celiyo fursadda maanta annaga aan haysanno inay helaan ayay ku calaacalayaan laakiin maalinkaas rujuuc iyo noqosho male maanta annaga hadda waan haysanaa waxaa laga yaabaa dad annaga naga mid oo maanta fursaddaas haystay inaysan berri hayn oo caawa ay dhintaan ama isbuuc kadib aysan helin ama bil kadib aysan helin fursaddaasi way ku calaacalayaan in loo in la siiyo oo dib loo celiyo rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainaa daalimuun ilaahow naga saar allow cadaabka mar naga saar haddaan mar dambe u noqono camalkaan oo kale annagaa daalimiina adduunyada un mar ilaahow nagu celi saasay tamaninayaan laakiin jawaabtu waa maxay qaala اkhsa'uu fiiha walaa tukallimuun allah subxaana wa tacaala wuxuu ku fogaada naarta adinkoo dullaysan hana ila hadlina mar dambe hadalkee laga manxiyo fii aayatin ukhraa wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk waxay tamaninayaan inay dhintaan adduunyada hadda markii la joogo gaaladu inay dhintaan ma jecla waxay rabaan inay noolaadaan lahwiga ay ku jiraan laakiin maalinkaas markay cadaabka alla dhadhamiyaan geerida ayaa kala fiican cadaabka iyo ciqaabka ay ku jiraan geerida raaxo u ah markaasay leeyihin rabbigaa hana xukumo maaligow rabbigaa hana xukumo muxuu ugu jawaabayaa wuxuu yidhi innakum maakituun adinka waxaad tihiin kuwa halkan ku nagaanaya weligiin ladinka saari maayo ciqaabkaasi cadaabkaasaa ku jiraysa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday قال قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وعليا إنسانك رب ارجعون إله وعلي waxaa laga yaabaa inaan camal falo camal saalixa camal saalixan dib usoo samaynayaa ilaahu adduunyada ii celi allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kalla innaha kelimatun huwa qaa'iluha waa kelimadu iska yidhi waayo qofkii yidhaahday celis wax la yidhaahda ma jiraan adduunyana laisku celin maayo waa taad uga soo baxdeen rujuu wax la yidhaha ma jiraan fi aayatin ukhra allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wahum yastarikuuna fiiha rabbana أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قالوا الله سبحانه وتعالى وحي الأيضا نار تكون حجري كتح قيلنا يا نار وهم يطرقون فيها وهم حيليه وعليه ربنا أخرجنا إله نصار أو عذابك نصار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل waxaan camal falaynaa camal suuban oo aan ahayn midkii xumaa ee aan hore u samaynayn maxaa loogu jawaabay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar ma waan la cumri siinin wuxuu ku waansami karo qof waansamay cumri ay ku waansamaan oo ay ku cibro qaataan ma waan la siinin wa jaa'akum nadiir ma uusan idiin imaanin midkii digaayo soo laydinma cumri siin oo kii digaaya idinma imaan وجاءكم النذير النذير علماء الله معنى كفر سيران قال وحي لنا وأشي أو وحي لنا مويسا عرض إن كإيمانه داء ما أردت أتوحي برك هذا تان موسى إلهي إذن جاتي وحكى الوفر سيران الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا سيدة صحيحة النذير والنبي عليه الصلاة والسلام ما والله إذن عمري سينين وقت أتوحي برك هذا تان موسى الرسول إذن إيمان عليه الصلاة والسلام أسوى عذابك إلهي إذن جاتي جواب سواء محيط جواب سواء نعم ilaahay subxaana wa tacaala waana cumrisi caqli buuna siiye aan ku cibro qaadano rasuul kariimana waa noo soo diray calayhi salaatu wasalaam oo wax walba noo cadeeyo idan wax cudurdaara idinma hadsana waxaa laleeyahay wax cudurdaara oo idin hadsan ma jiraan dariiqan aad qaadeenna waa mid waxa weeye aad cadaabka alla aad ku gelaysaan wax noqosho la yidhahdana ma jiro marka walaalayaal aakhiro waxaa la tamaninayaa xaalka annaga aan haysanno hadda fursadda aan maanta haysanno in mid lamida ay helaan ayay ahlu naar ku tamaninayaan maanta marka waa inaan ka faa'iidaysanno intaysan fursadana dhaafin ka hor oo ilaahay subxaana wa tacaala aan u toobad keeno maalinkan in loo diyaar garoobo ma aha keliya wax afka laga sheego laakiin waxay u baahan tahay in loogu diyaar garoobo biliimaani waalcamal saalix iimaan iyo camal saalixa in loogu diyaar garoobo diyaar garowga maalinkan wuxuu ka bilaabmayaa waa inaad ugu diyaar garowdid inaad tawxiidka aad la timaado tawxiidka aad ilaashato shirkiga aad iska ilaaliso macaasida iyo dunuubta aad iska ilaaliso wax walbo ilaahay reebay subxaana wa tacaala inaad iska ilaaliso hadday kaa dhacaanna basharaato waad gafaysaae waa inaad u degdegto inaa ilaahay u toobad keento wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah u noqda rabbigiin subxaana wa tacaala ilaahayna u hoggaansama allah subxaana wa tacaala wuxuu addoommadiisa amray inay u noqdaan haddii ilaahay u noqdaan ilaahay waa kafuuru raxiim tooba nasuuxa hadday ilaahay u toobad keenaan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka toobad aqbalaya laakiin toobada waxaa laga aqbalayaa waa intaan waktigii toobada la diidaya aan la gaarin maanta intaad fursadda haysato inaad ka faa'iidayso oo dunuubta aan ka toobad keenno oo ilaahay subxaana wa tacaala aan u noqonno qofkii madaalim ku jira oo keyrkii dulmiyana uu madaalimtaasi ka baxo cafi isweydiisto dadkii uu dulmiyey inuu cafi weydiisto intaan la gaarin yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin caruur iyo hanti midna aysan waxba tarayn waxa keliya ku anfacayo waa inaad ilaahay kula kula kulanto biqalbin saliim qalbi caafimaad qaba qalbi ka caafimaad qaba shirki iyo khuraafaat qalbi ka caafimaad qaba dunuub iyo macaasi inaad ilaahay kula kulanto subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyo aliimaan waalcamal asaalix waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu nagu dilo cala alislaami waltawxiid inuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu oofsado uuna naga dhigo min ahli sacaada cumar radia allahu canhu ducadiisa oo kale ayaan ku ducaysanayna cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyay inuu yidhi allaahumma in kunta katabtanii min alashqiyaa famxunii waktumnii min alsucadaa ilaahayow haddii aad igu qortay inaan ka mid noqdo kuwa guu daraystay ilaahow iga tirtir oo waxaad igu qortaa min asucadaa marka ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo min asucadaa وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين